bahda saxaabadda waa idin salaamaynaa sidaad u arkaysaanba maanta kulankeenu wuxuu ku saabsanaa amniga guddigii amniga iyo anoo guddoominayay guddoomiyaha degmada guruurta ah iyo gudoomiya ku-xigeenka heer gobol goobjoog ka ah arrintaas ayaa maanta tallaabadii ugu horraysay xagga amniga aan uga hadlaynay iyo aan u jihayn lahayn ama aan u qaba lahayn ama aan u sugi lahayn ama aan tallaabo ugu dari lahayn sida ugu habboon amnigaan u wajahayno ayaa taladeeda isugu nimid sida hadda muuqaalkaad ugu jeedaanna waa saraakiishii ciidamada kala duwan soomaalida walaaleen heel walaal korneel xaamud waan u dhannahay insha allahu guul bayna noogu dhammaatay insha allahu tacaalaa arrintaas iyadaa ayaan isugu nimid waana guul amniga iyo saan wax ugu qaba lahayn iyo saan u wajihi lahaynaa taladeedu isugu nimid waana dhammaysanay xoraynta dalka intuba waa looga hadlayay waxaan looga hadlan ma jiro amnigu ku saabsanaa qaybta ugu muhiimsanay bay ahayd go-doonka si looga bixi lahaa si loo wajihi lahaa furitaanka waddooyinka waa qayb bay ka ahayd insha allahu tacala intaa ka badan masi faahfaahin karno waana mahadsantihin